أنزلتم جئناك جئناك أنزلتم والله يرعاك أنزلتم جئناك جئناك أنزلتم والله يرعاك أنزلتم يا نصر أجدادي أنزلتم عودي بأمجادي أنزلتم يا نصر أجدادي أنزلتم عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal saaku waa subax axada taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha kow iyo tobanaad ee dulqacda sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri qodobbada wararka andalus saaka ay kuwada ugu door karan waxaa ka mid ah xiisad colaadeed oo ka dhalatay banaanbaxyo ay ku baaqeen siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayaa saaka ka taagan magaalada muqdisho iyadoona la isku horfadhiyo aagag kala duwan oo ka mid ah magaalada taliyaha ugu sarreeya ciidanka dowladda shiicada iiraan ayaa sheegay inay heegan buuxa ku jiraan ciidankooda ayna sugayaan amar ah inay weeraraan maraakiibta maraykanka iyo goobaha bartilmaameedyada u ah hay-ado iyo dowlado dhaqaale xooggan ku taageeri jiray kooxda riddada soomaaliya ayaa ku dhawaaqa inay hakinayaan qarashaadkii ay bixin jireen kataa'ib al akhbaariye ayaa baahiyey qaybta labiyo tobanaad muuqaalo lagu soo bandhigaya howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiintu ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga ah guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan gobolka sanaag ee waqooyiga dalka soomaaliya weeraro lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan bartamaha dalka soomaaliya kulan wadatashiah oo u dhexeeya maktabka xisbada iyo ganacsatada degmada jilib ee wilaayada islaamigaah ee jubbada dhexe ayaa ka dhacay degmadaasi intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saaka ay kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran weeraro lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan bartamaha dalka soomaaliya magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan gaar ahaan dhinaca bari xalay waxaa qarax lagu bartilmaamaysaday isbaaro ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada soomaaliya waxaa ku dhaawacmay hal murtad oo lagu magacaabo xasan jiide sidoo kale waxaa qarax lagu weeraray saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin galbeedka magaalada beledweyne waxaana jira khasaare xoogan oo soo gaaray cadowga allaah xiisad colaadeed oo ka dhalatay banaanbaxyo ay ku baaqeen siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayaa saaka ka taagan magaalada muqdisho iyadoona la isku horfadhiyo aagag kala duwan oo ka mid ah magaalada walaalkeen saadiq muumin ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya waxaa lagu wadaa inay saaka magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ka bilowdaan isku soo baxyo ka dhan ah kooxda riddada ee uu hoggaanka u hayo xasan sheekh maxamuud kuwaas oo yimid kadib kulamo u dhexeeyey siyaasiyiinta mucaaradka oo shalay ka dhacay magaalada muqdisho kulankii shalay oo ay ka hadleen siyaasiyiinta mucaaradka oo ay ka mid yihiin shariif sheekh axmed xasan cali khayre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa si isku mid ah u sheegay inay maanta oo axad ah qaban doonaan isku soo baxyo aad u ballaaran oo lagu diidan yahay boobka dhuleed ee ka socda magaalada muqdisho waxay sheegeen in isku soo baxan ballaaran uu noqon doono mid looga dhiidhinayo barakaca boqolaalka kun oo qoys oo si qasab ah guryahooda uga saareen xasan gurguurte iyo kooxdiisa waxaana ay soo bandhigeen ilaa iyo sagaal iyo toban goob oo ah goobihii dadka rayidka ah sida xoogga ah looga barakiciyey halkaasi oo ay ku qaban doonaan isku soo baxyada siyaasiyiinta mucaaradka ayaa isku qaybiyey xaafadaha magaalada muqdisho shariif sheekh axmed oo ah madaxweynihii hore ee kooxda riddada ayaana lagu aadiyey oo shalay gelinkii dambe u guuray aagga degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho halka inta soo hartayna lagu aadiyey aaga kale oo muhiim ah isku soo baxyadan maanta dhacaya ayaa ah kuwa dhibaya nidaamka gurguurta kaasi oo ku jira maalmihii u dambeeyey waxayna tani u muuqataa mid mucaaradka cadaadis siyaasadeed oo xooggan ku saarayaan gurguurte oo muddaxileedkiisu uu ka dhiman yahay maalmo kooban oo keliya aad buu umahadsan yahay walaalkeen saadaq muumin ayuu kaasi ahaa haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada muqdisho aan soo dhoweeyo walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow jasaak allaahu kheyran walaalka bashiir muxidiin abu ayman bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaka waa subax axadda taariikhna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha dulqacda sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalka bashiir magaalada muqdisho oo ah caasimada dalka soomaaliya saaka xiisad colaadeed ayaa ka jirta taasoo u dhexeysa kooxda ridada soomaaliya iyo sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka ayuuna dhankooda ishubeeyey ciidamo fara badanna haysta xiisaddan waxay salka ku haysaa banaabax ay ku baaqeen siyaasiyiinta mucaaradka ridada kuwaasi oo sheegay in banaabaxyadan ay ka dhigayaan magaalada muqdisho waxayna ku beerqaboobsanayaan kumanaankii ruux ee qoysaska ah ee murtada guurta uu ka burburiyey guryihii ay degnaayeen oo ku yaal magaalada muqdisho waxayna siyaasiyiinta mucaaradka sheegeen in banaaxbaxyadan ay ugu hilinayaan qoysaskaasi guryahooda laga burburiyo balse murtadgar guurta oo isagana aabeeso qaniinta ay kaga xanuun badan tahay in lasoo hadal qaada dhulkii uu boobay ayaa waxaa isagana uu isku dayey una diyaargaroobay inuu ka hortaga qorshaha mucaaradka ridada waxaa xusid mudan goobihii mucaaradka ridada ay sheegeen in banaaxbaxyadu ay ka dhacayaan gebi ahaantooda saqdi dhexe xali waxay murtadiinta ku daadiyeen ciidamo fara badan ay ugu talagaleen in banaaxbaxyadaasi ay ka hortagaan sidoo kale booliska ridada ee gobolka banaadir ayaa dignin uu soo saaray ugu goodiyey dibadbaxyaasha iyo siyaasiyiintaba isagoona sheegay in ay ka qaadi doonaan tilaabo culus islamarkaana ay diidan yihiin qorshaha siyaasiyiinta mucaaradka sidoo kale ciidamo fara badan oo kuwa murtadiinta ah oo murtadgarguurta ka amar qaata ayaa iyagan waxaa lagu daadiyey guryo ay deganaayeen siyaasiyiinta mucaaradka sida guriga shariif murtad ciidamo fara badan ayaa hariireeyey waxaana halkaas sidoo kale murtad shariif kula sugan xildhibaano kaloo ridada ka tirsan oo iyagana mucaarad ah sidoo kale waxaa ciidamo murtadgar guurta uu ku hareereeyey guriga murta cabdiqadiid uu ka degan yahay magaalada muqdisho waxaana cabdiqadiid sidoo kale guriga kula sugan siyaasiyiin iyagana mucaarad ah oo saaka qorshahoodu ah in halkaas iyaguna banaabaxa ay ka soo bilaabaan sidoo kale murtad xasan cali kheere oo mar soo noqda raiisawaanaha kooxda ridada iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee daacadda u ah garguurta waxay ka hor istaageen socdaal saaka uu ku aadaya dhanka degmada daniel oo isagana doonayey in halkaas banaanbax oo ka soo abaabula balse maleeshiyaadkaasi ayaa jidka u istaagay halkaasna ka celiyey xiisadda marka saacadba saacad kasii dambeysa oo ay kasii daraysaa waxayna qarka u saaran tahay in lasfara saara oo halkaasi dagaalo culus ay ka dhacaan maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya iyo kuwa mucaaradka siyaasiyiinta ayaa isku hor fadhiya dhowr aag oo kala duwan oo ka tirsan magaalada muqdisho wadooyinka ugu waaweyn caasimada soomaaliya waxaa lagu arkayaa saaka dabaabaadka ciidan gaadiid dagaal iyo ciidamo hubeysan oo murtad gurgurta halkaasi uu ku soo daadiyey isagoona ugu talagalay in qorshaha siyaasiyiinta xiisadan saakii ka taagan magaalada muqdisho waxay reer muqdisho soo xasuusanaysaa afar sano ka hor markii sidan oo kale mucaaradka ridada ay kaga hortageen mudukorasi uu samaystay murtad farmaajo oo xiligaasi ay gebi ahaanba wadooyinka iyo magaalada xoogeeda siyaasiyiinta mucaaradku ay qabsadeen iyadoona maanta farmaajo mucaaradka isagana uu ka mid yahay kana soo horjeeda in garguurta wakhti korasi uu sameeyo murtadka kooxda ridada ugu magacaaban gobolka banaadir murtad mungaab oo isagana xali la hadla warbaahinta ayaa isagu sheegay inay ogol yihiin in banaabaxyo ay ka dhacaan magaalada muqdisho balse wuxuu ku xiray laba shardi shardiga koowaad ayaa ah in banaabaxa uu ka dhaca garoonka banaadir oo ay murtadiinta u yaqaanaan garoonka injineer yerisow oo ah murta abdiraxmaan yerisow oo ah gudoomiyihii ridada ee gobolka banaadir oo sidan ka hor camli shaadiya mujahidiintu ay ku dileen garoonkaasi ayay tilmaameen inay ogolyihiin banaabaxa uu ka dhaca waxayna sidoo kale intaasi raaciyeen oo shardiga labaad ah in amniga garoonkan ay sugayaan ciidankooda oo aysan ogoleen ciidamo kale hubeysan in halkaasi ay yimaadaan waana qodobkaasi qodobka ay diidan yihiin mucaaradka ridada oo waxay rabaan iyo ciidankooda in banaabaxa ay u ilaaliyaan oo ay kala qayb galaan kooxda ridadan waxay diidan tahay in ciidamo hubeysan oo mucaaradka ah goobtaasi yimaad marka walaalka bashiirow mar mar kasii dambeysa xiisadda magaalada muqdisho oo ay kasii daraysaa wadooyinka saak inta badan ciidamada murtadka guurta ayaa xirtay oo dhadhaqaaqyadii dadweynaha aad baa loo hakiyey iyadoona sidoo kale mucaaradkana guryaha lagu godoomiyey insha allah wixii kusoo kordha xiisadda muqdisho ka taagan waxay dhegeystayaasheena ku maqli doonaan wararka dambe andalus haddii allah awoodda leh raalligu ka noqdo waa jihaadakum aad buu umahadsanyay walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow ayuu kaasi ahaa taliyaha ugu sarreeya ciidanka dowladda shiicada iiraan ayaa sheegay inay heegan buuxa ku jiraan ciidankooda ayna sugayaan amar ah inay weeraraan maraakiibta maraykanka iyo goobaha bartilmaameedyada u ah walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya walow ismarwaax hoggani uu jiro islamarkaana trump uu sheegay in wakhti dhow la filayo jawaab ka timaada iiraan ayaa haddana saacadihii lasoo dhaafay taliyaha ciidanka cirka ee ilaalada kacaanka iiraan waxa uu shaaciyey in gantaalada casriga ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee iiraan si buuxda ugu jeedaan bartilmaameedyada maraykanka iyo maraakiibta cadowga ee guud ahaan gobolka iyo gacanka faris ayna sugayaan amarka furista rasaasta gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee hawada sare waxay ku jeedaan cadowga waxayna sugayaan amarka ridista ayuu yidhi jenaraal sayid majiid musaawi bayaan la baahiyey habeennimadii xalay sida uu sheegay telefishinka iiraan bayaanka taliyaha sare ee ciidamada cirka ee ilaalada kacaanka iiraan ayaa imaanaya iyadoo ay sii kordhayaan daandaansiyada maraykanka ee gacanka faris wuxuuna dirayaa fariin cad oo muujinaysa in iiraan aysan u dulqaadan doonin gardarro dambe oo ka timaada maraykanka waxaa kale uu telefishinku xusay in digniintani ay daba socoto jawaabtii dhowaan ay ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ka bixiyeen falalka cadoowtinimo ee maraykanka kadib markii ciidamada maraykanku ay weeraro ku qaadeen maraakiibta iyo booydaha shidaalka iiraan warbixinta telefishinka iiraan ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarada jawaab celinta ah ee ay fulisay iiraan ay khasaare culus gaarsiiyeen hantida cadowga islamarkaana ku qasbeen maraakiibta maraykanka inay si jahwareera uga cararaan aagga ciidanka badda ilaalada kacaanka iiraan waxay sii wadaan ayaa lagu yidhi warbixinta ilaalinta maraakiibta iiraan iyagoo sidoo kale sugaya amniga gacanka faris waxaanay u diyaargaroobeen si buuxda heegan ay ugu jiraan falcelinta ficilada gardarada ah dhanka kale baxreyn oo martigelisay xarunta gobolka ee ciidanka badda ee maraykanka ayaa sheegtay inay xirtay tobanaan qof oo ay ku eedeysay inay xiriir la leeyihiin ilaalada kacaanka iiraan islamarkaana ay isku dayeen inay dhaqaale uga ururiyaan gudaha waddankaasi iiraan ayaa xirtay marinbiyoodkan muhiimka u ah tamarta caalamka tan iyo markii maraykanka ee yuhuuddu ay weerarka gardarada ku qaadeen iiraan kaasoo sababay koror caalami ah oo ku yimid qiimaha shidaalka islamarkaana uu gelgeliyey suuqyada caalamka maraykanka ayaa isna go'doomin uu ku soo rogay dekedaha iiraan taliska dhexe ee maraykanka ayaa sabtidii sheegay in ciidamadiisu dib u celiyeen konton iyo siddeed markab oo ganacsi islamarkaana ay howlgab ka dhigeen afar markab tan iyo markii ay soo saareen go'aanka go'doominta wasaaradda difaaca ingiriiska ayaa sheegtay in markab dagaal u dirtay bariga dhexe si uu ugu biiro howlgal suurtagal ah oo lagu ilaalinayo maraakiibta ganacsiga ee marinbiyoodka hormuus marka colaadaha dhammaadaan wasaaraddu waxay sheegtay in markabkan lagu sii diyaarin doono gobolka isagoo diyaar u ahayay tiri in uu ku biiro qorshahamni oo ay hogaaminayaan ingiriiska iyo faransiiska iyadoo baariis ay toddobaadkan ku dhawaaqday inay kooxda maraakiibta dagaalka ee xambaare ee diyaaradaha ay ku jiraan diyaargarow loona wareejinayo badda cas geesta kale baarlamanka iiraan ayaa ka fiirsanaya sharci cusub oo ku saabsan maaraynta marinka hormuus kaasoo ay ku jiraan in xayraado iyo lacago dheeraad ah lagu soo rogo marinka maraakiibta taasoo qaybka xoojinta madax bannaanida iiraan ee marinka muhiimka u ah istaraatiijiyadda hormuus sida ay sheegtay warbaahinta iiraan si kastaba ahaatee weli waxaa la sheegayaa in dhinaca diblomaasiyaddu weli aanay go'in iyadoo ra-iisul wasaaraha bakistan shabhas shariif uu sheegay in dalkiisu xiriir maalin iyo habeen ah la leeyahay maraykanka iyo iiraan si loo dheereeyo ayuu yidhi xabad joojinta loona gaaro heshiis nabadeed mahadsanid abushiiba hay-ado iyo dowlado dhaqaale xooggan ku taageeri jiray kooxda riddada soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inay hakinayaan qarashaadkii ay bixin jireen walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkani eegaya xilli uu cirka isku sii shareerayo khilaafka xooggan ee u dhexeeya hoggaanka kooxda riddada soomaaliya iyo kooxaha mucaaradka ayay gaalada caalamka walaaca ka muujinayaan mustaqbalka kooxdan hay-ado ka tirsan waxaa loogu yeeray qaramada midoobe ayaa sheegay inay joojinayaan dhammaan shaqooyinkii ay ka wadeen soomaaliya marka la gaaro bartamaha bisha soo socota ee juun ilwareedyo ayaa tibaxay in dhowr hay-adood ay ku wargeliyeen kooxda riddada inay hakinayaan mashaariicdii ay ka wadeen muqdisho iyo magaalooyin kale sababa la xiriira hubantay la-aanta siyaasadeed ay murtadiintu wajahayaan dowlado shisheeye oo iyaguna lacag ku kaabi jiray wasaaradaha kooxda riddada ayaa isku diyaarinaya inay joojiyaan lacagihii ay bixinayeen horaanta bisha soo socota hay-adda loo yaqaan w f b ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku xaqiijisay inay joojinayso shaqadii ay ka waday soomaaliya bisha soo socota sababa la xiriira iyadoo aan haynin wax qarash ah horaantii sanadkan ayuu donald trump amar ku bixiyey in la joojiyo lacagihii balaayiinta dollar ahayd ee sanad weliba la siin jiray dalal uu ka mid yahay soomaaliya hay-adda loo yaqaan u s aid oo lacago boqolaal malaayiin ah siin jirtay murtadiinta soomaalida ayaa horey shaqo joojin loogu sameeyey iyadoo kooxda riddada soomaaliya oo miisaaniyadeeda maaliyadeed ay boqolkiiba toddobaatan kow ku tiirsan tahay kaalmaha shisheeye ee arrintaani saameyn xun ku reebi doonto mahadsaned marwan kataib al akhbaariye ayaa baahiyey qaybta labiyo tobanaad muuqaalo lagu soo bandhigaya howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiintu ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga ah walaalkeen yaasir maxamed ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya
waa qaybta labiyo tobanaad muuqaalo lagu soo bandhigayo gurmadka loo sameynayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan wilaayaadkii islaamiga ah ee dalka soomaaliya qaybtan cusub waxaa si gaar ah loogu soo bandhigayaa gurmad raashin qaybin ah oo uu fidiyey guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasi oo laga hirgeliyey deegaano ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe bilowga muuqaalka waxaa lagu arkayaa raashinka noocyadiisa kala duwan gaar ahaan cuntooyinka asaasiga ah ee bulshadu sida weyn u isticmaasho kuwaasi oo si nidaam iyo habsami ah loo diyaariyey si loo siiyo dadka tabaalaysan muuqaalka waxaa lagu daahfurayaa kelimad uu jeedinayo sheekh cabdiwaaxid isaaq muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dadka muslimiinta waxaa la gudboon marka ugu horraysa ilaahay subxaanahu wa tacaala inay isku xidhaan oo ilaahay aan barinno in ilaahay dhibaatada uu naga dulqaado ilaahay naxariistiisa way ballaaranta ilaahay unoo naxariis ilaahay roob buuna siiyo ilaahay inaan marka hore isku xidhnaa loo baahanye wixii dunuub oo naga dhacayna ilaahay inaan u toobadkeenno subxaanahu wa tacaala ummaddu hadday isku tashato oo istacaawat wax badan baa soo baxaay maanta waxaa loo baahaya runtii inaan isgarab qabanna oo ummaddu istacaawunta ayaa loo baahaya intaasuu ilaahay nooga naxariisanayaa waad arkaysaa xadiidka halkaa ku qoran wahal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum ilaahay intaasuu nooga naxariisanayaa subxaanahu wa tacaala marka annagu istacaawunno oon isgarab qabanno ilaahay markaasuu noo gargaarayaa ee muxsiniinta ah ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankooda xasanaad ilaahay inuu ugu kaba annagana markaan u ducayna ilaahayna aan barin warbaryada ilaahay ayaan hilmaamin gaaladana ha la habaaro ilaahay inuu noo gargaaro muslimiinta ilaahay u gargaaro waxa weeye aan barina ilaahay baryadiisa aan badinna wajazaakum allahu khayran waassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu intaasi kadib muuqaalka ayaa si qato dheer u muujinaya dareenka farxadeed ee dadka ka faa'iidaystay raashinka kuwaasi oo muujinaya mahadnaq iyo ducooyinna u jeedinaya guddiga gurmadka abaaraha
maydhi arey maalin isaag maalin aloodi aree may roognee dibada jilib iyo roogeek shalay may nahnoo diray hakubanay buulabeley iyo hakubanay raashingana nin qiibiyahay guddiga abaaraha aan ka koyni ilaahiya ka mahadsan mujaahidiinta ka mahadsan bacdiye may ka roogna dad kumanaan kun ay ka roogna alxamdulilah ilaahiya ka mahadsan raashin maynana siiyay saliid lamagulaawa karsan baaste dhor haaf sari haaf bur'e haaf sokore haaf bariisan nasi alxamdulilah ilaahay ka mahadsan mujaahidiinta ka mahadsan alxamdulilah fayna faylana ando ayna ilaahay du'aadana aqbala unuuna ilaahayna aqbala unuuna ilaahayna daaway anagoo ah cumur mayow cale waxaan deganahay furgurow haddana waxaan ku sugnahay degmada jilib walaayada sharafteeda wax noo siisi anagoo bahbistay abaartan dhaganaa raacday roob la'aan dad iyo duuya waa kala daryan duuyadaa daran duuya maanta baktiyadaa bannaanka yaal dad saas leema ahino walaayadaa naga soo gaartay allah hafiyaabe caafimaad allah siiyo dembiyooda dembawaaladkooda allah dhaafo ilaah yowmal qiyaama hadday tagaan kutaabkooda ilaahoo madad ka siiyo ilaah kutaabkooda madad ka siiyo maanta waxaa nala siiya baasto bariis sokor bur dharg hadda waa taga dhariya waa kusoo haale baahabayaas yaan ka helna ilahaan ka helnay magaceyda xuseen isaaq baalla tuuladeyda madhooka degmada jiribaad joognaa xarunta wilaayada islaamka yaad joognaa maasha allah nimcana nasiya wilaayada islaamka yaa nasiisa khayr allaha siyo gaalida allaha jebiyo maasha allah maasha allah cawaara nagu dhacde cawaar weyn baa hadla yaad nagu dhacde maasha allah wilaayadaana soo gaarta ilaahana soo gaari wilaayadaana soo gaarta khayr allaha siiya khayr allaha siiyo gacanteeda kor allahaga yeela maasha allah gacantooda kor allahaga dhig adduunyai aakhira waa u da'ayne waa u da'ayne maasha allah
guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan gobolka sanaag ee waqooyiga dalka soomaaliya walaalkeena casaam carafaad ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya gurmadkan oo ahaa mid lacag ah waxaa guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiyiinta al-shabaab gurmad gaarsiiyey boqolaal qoys oo abaaruhu ay saameeyeen oo ku dhaqan deegaano hoostaga degmada laasqori oo ka tirsan gobolka sanaag ee waqooyiga dalka soomaaliya qoysaskana abaaruhu ay saameeyeen ee gurmadka lacagta mujaahidiinta ugu qaybiyeen deegaano ka tirsan gobolka sanaag oo la hadla idaacadda islaamiga andalus ayaa ka mahadceliyey gurmadka la gaarsiiyey iyagoona xusay in gurmadkan uu ku soo aaday xilli baahi weynay u qabeen
xaggee joogtaa maanta maxaa lagu siiyey konton doolar oo lacag ah baahi aan ka hayaa u qabtay lacagta lagu siiyey
cabdisaaq faarax cali xaggee joogtaa dubayt xabaan shalaale yagoor konton doolar oo lacaga shiikh konton doolar oo lacag ah baahi aan ka hayaa u qabtay lacagta lagu siiyey baahidu waa baahi badan ah, shiikh baahi badan mujaahidiinta lacagtan ku siisay maxaa ugu ducaynaysaa waxaan ugu dacaynaynaa islaamka in ilaah gargaaro eh, gaalkana jebiyo waan ku nabadgelyantaadan waa qolka magaca waa muxsin macalin muhamed muxsin xaggee joogtaa deegaan xabaan shalaale oo ka tirsan tagmala fari kan doorar lacaga waxaan leenahay garabka waa gala allah u gargaaro nafsiya kantiya laasiyo adugana laa jiriyo gaarana waxaan leeyahay ilaahay ha baabiyo dhaqaalahooda iyo maalkooda iyo awoodooda iyo allah baabiyaan leeyahay garadooda maxamed cali cabdulaahi deegaanka xawaasha cali oo ka tirsan
kan doorar lacaga baahi aan ka hayaa u qabtay lacagta lagu siiyey baahi aad baan ugu baahnaa mujaahidiinta lacagtan ku siisay maxaa ugu ducaynaysaa ilaahay garabkooda galo waxay jecel yihiin oo dhammaantan aan jecloo nasi dhahan ilaahayna nasi gaalada iyo murtadiintana maxaa ku abaaraysaa ilaahay inuu jebiyo nolosha muslimiinta si guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa welwada gurmadka ballaaran ee lagu gaarsiinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan koonfurta bartamaha waqooyiga dalka soomaaliya mahadsanid casaam ugu dambayntiina kulan wadatashiyaha oo u dhexeeya maktabka xisbada iyo ganacsatada degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ka dhacay gudaha degmadaasi mar kale warbixintan waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed degmada jilib waxaa lagu qabtay kulan wacyigelin ah oo dhex maray maktabka xisbada iyo ganacsatada magaalada kuwaasi oo ka kala socday qeybaha kala duwan ee bulshada rag iyo dumar intaba ujeeddada kulanka ayaa ahaa xoojinta wada shaqaynta bulshada iyo maktabka xisbada iyadoo sidoo kalena niqaash iyo talooyin iswadaarsi uu dhex maray labada dhinac intii uu kulanku socday waxaa lagu soo bandhigay kelimado iyo tawjiihaha diini ah oo ku saabsan arrimaha bulshada iyadoo sidoo kale la qabtay dood iyo falanqayn ku saabsan xaaladaha bulshada iyo sidii loo horumarin lahaa kulanka waxaa barbar socday kelimaad ay jeedinayeen qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dadka idinku macnaha idinku xiran oo aad macnaha ganacsatada u tihiin oo tujaarta aad u tihiin inaad u dhimrisaan inaad wanaajisaan inaad gorodda u laalaadisaan inaad waxdaymisaan hadduusaad daynta aad ka diidid inuu wuxuu karsado aad siisid inaad macnaha waxa weeyaan adigu mar kasta sakadaada iyo macnaa waxdheefkaaga aad ka warqabtid qofku waxaa loo baahan yahay hamigiisa inuu ka dhigaa aakhiradiisa nin axwaashii aakhirada iyo qabrigii iyo qiyaamihii iyo janno iyo naar ka fakeraya oo welwel ku hayso waxaas ma danaynaayo ilaah baana ka kaafinaya culayskoodao dhan culayskeenna marka aakhirada inaan yeelno baa aada muhim inuu ah afar iyo labaatanka saac nus saac haddaan diinta siinin yaa waa wax weyn runtii ribadu meelaha ay gasho aan wax ka sheega riba haddaad aragto meelaha ay gasho lacagaha iyo cuntada unbay gashaa dadka qaar ribo ma fahansan mogta beeci hadduu intuu kaco suuqi uu kaco shaygoo aad ku soo gadatay toban doolar boqol hadduu ku gado dadka qaar waxay leeyihin ribo way ribo beeci oo qaali noqda alaabtii oo qaali aad ku gadatay waa ribay leeyihin ribo meeshaas ma gasho dadka in loo naxariista waa un way wanaagsantay laakiin ribo maaha laba arrinba waanad ku dadaashaa cadaaladdii haddii asaga laga soo horreeyey ee qof meesha taagan uu ka soo horreeyey waana qof ka horreeyey hormarisa oo aadan dhihin ninkan jumlow rabaa lacag badanuu wax kaaga gadanayaa kanna hal shayuu wataa wakhtiga ha isaga dhammaynin xoolahaagaa ku barkadaroobay kasbigaagaa ku hallaabay maxaa yeelay icdilu huwa aqrabu liltaqwa taqwada waxaa ugu dhow inaa cadaalad samaysaa marka taajirka ah kun daaciyan kun muwarican xalaal miirasho noqo xalaal miirta noqo daaci noqo alaamiruuna bilmacruufi wannaahuuna cani ilmunkari noqo sidoo kale qaar ka mid ah ganacsatada magaalada ayaa madasha ka jeediyey hadalla ay ku muujinayeen muhiimadda ay leedahay in lasii joogteeyo kulamada noocan oo kale ah awalan waxaa uma hadlaynaa allah subxaanahu wa tacaala nagu soo kulmiyey kulankan qiimaha badan annagoo ganacsatada degmada jilib ah maanta waxaanu isugu nimid multaqa tawciya oo xisbada ay soo qaban qaabisay shacaarkeeduna uu yahay tahiyatu lmujtamac saalix bitadciimi alfadaa'il wa muxaarafati radaa'il marka kalimaad badan oo culimo badan ayaa halkan ka soo qayb gashay waxaanu qaadanay kalimaad kelimada ugu horeysa waxayd kalimatu tawxiid laa ilaaha ila allah iyo wamuqtallah iyo waxay keensanayso kelimada labaad waxay ahayd beeca oo ribada iyo rishwada looga hadlay kelimada afraad ee kelimada oo afraad waxay ahayd al-adaaw fanu tacaamulu min annaas si dadka loola macaamilo waxaa kaloo naloo qaybiyey silsilatu manshuuraad oo waxyaabo badan ka hadlayso beeca iyo waxay ku saabsan allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh suuqaana keena makaankan oo sookana haleeshiye maanta waxaan u mahad celina allah subxaana wa tacaala marka koowaad mar labaad waxaan u mahad celinayaa dadka sharafta leh oo maanta na marti qaaday xisbada dhammaan waan u mahad celinaynaa siday noo marti qaadeen oo maanta maarata nagu yeereen iyo kayrka iyo noo muxaadaraadka iyo nicmada faraha badan naloo soo jeediyey waan uga mahad celinaynaa culummadii ayagana insha allah tacala noo muxaadareeyey oo wax noo sheegay waan u mahad celinaynaa ayagana dhammaan way mahadsan yihiin ganacsatada iyo dadka sharafta ka soo qayb gala ayagana mashruucan gabagabadii nuqabada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa bogaadiyey qabsoomidda kulanka saakay culumaad tihiin maadaamaaad culummo tihiin ganacsigii waddankana aad tihiin ama degmadeenna ganacsigeeda aad tihiin dardaaranka la hayo oo keliya waxay tahay aqoontiinnii diimeed iyo ganacsigiinnii iswaafajiya oo ilaahay ugu cabsada in ummaddaas ummadiinnii ay tahay aakharana ilaahay berri waxa idinka weydiinayo waxaa kaloo jira waxaa tihiin wadnaha ummadda ganacsigu waa wadnaha ummadda ummadan ganacsi iyo dhaqaalo lahayn waxba ma noqoto hadday jihaad tahay hadday dhisma tahay run ahaantii insha allahu tacaala dadaalka mafkarku uu wado aad baan insha allahu tacaala usku dhoweynaynaa haddana odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee jubbada dhexe nahay aad baan ugu faraxsannahay waayo waajibkii ilaahay saaray ayay gudanayaan weliba ragga dayaadada ah insha allahu tacaala aad bay iga micnaa howsha inay dad u diraan iska dhaafe ayaga ayaa gacantooda micna ka shaqaynaya ee la socda xaaladda guud ahaan ay gaar ahaan la socda shaqadii ayagaa ku jira macnaha kulankan ayaa qayb ka ah kulammada wacyigelineed ee loo qabanayo bulshada qaybaheeda kala duwan
mahadsanid yaasir warbixintiisana waxay guni gebagabow ahayd warkii subaxnimo saaka aad ka dhegaysanayseen andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu